wax badan baa micnaha ama wacdi ahaan nalo kugu sheegay suugan ahaan nalo kugu sheegay ammaanku iyo waxaan la yidhaahdo human securitygu macnaha ay leedahay annaga horaan u niri meelaan ammaan jirin ma ahata noloshii urugiya xanuun qaba ma islaannimaa tiri waa maya marka waxaa la mahadiya in maxad caynkaana dalka iyaga uu ka abuurmo muddo dabadeed inaanu dareennay baahida loo qabo amnigu micnaha faa'iidada uu leeyahay markaan fiiriyey vishinka ama hiigsiga inkastoo kelmadda hiigsiga waayadan isticmaalkeeda xoogaa laga dido balse waa kelmada af soomaaliga sida jaallaha looga didahay waayadan macnana ay leedahay in laga dido ma aha waxaad moodaa marka hiigsigayga soomaalida aan ka aaminsanahay ee aan doonayo inaan arko baarlamaanka ugu biiray iyo hiigsiga amnigu madashan amniga oo macadkan inay isla yihiin baad moodaa horaan waxaan u iri soomaali oo dadaasho dilkii uu dhammaado cuduradii aqoonteedu durugtoo dilkii uu dhammaado cuduradii la dabar jaraan doorbindheer ku eegta